aad baad umahadsan tahay walaalka zakariya cumar waxaa la helay nuqol ka mid a heshiiskii dhex maray dowladda federaalka iyo turkiga ee salka ku hayay shidaalbaarista soomaaliga ee inkastoo dowladda federaalka ay isku dayday inay qariso heshiiskan iyo qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen xasan sheekh maxamuudna aanu la wadaagin xitaa baarlamanka dowladda federaalka sida xubno ka tirsan baarlamankuba ay marar badan warbaahinta ka sheegeen haddana dowladda turkiga ayaa si rasmiya u faafisay heshiiska rasmiga ee la gashay ee dowladda federaalka iyo qodobada uu ka kooban yahay ordogan madaxweynaha turkiga ayaa baarlamanka wadankaas iyo xitaa shacabka wadankaba la wadaagay qodobada heshiiska waxaana heshiiska ka muuqanaya sida horeyba loo filayey in shidaalka soomaaliya uu turkiga boobayo islamarkaana dowladda federaalka ay si baylaha ku dhiibtay ee khayraadkii wadanka oo dowladda turkiga ay u ogolaatay inay si bilaasha isaga qaadato dukumentiga la helay waxa uu ka kooban yahay kow iyo toban beej waxaana uu ku soo baxay ilaa saddex luuqadood oo ay turkiga iyo ingiriiska ay ka mid yihiin waxaana la yaab leh in dhammaan qodobada ku qoran ay yihiin ee kuwa muujinaya in dowladda federaalka ay si bilaasha ku dhiibtay ee khayraadkii soomaaliya turkigana ay ugu gacan gelisay tusaale ahaan qodobka la yaabka leh ee ka mid a qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen waxa uu yahay in sagaashan boqolkiiba faa'iidada ka soo baxda ee shidaal baarista uu turkigu wado ay dowladda turkiga qaadan doonto halka shan boqolkiiba oo keliya la siinayo dowladda federaalka iyadoo weliba ay xusid mudan tahay in shan boqolkaas aanay ahayn lacag kaash oo toos ah oo ay noqon karto in qaabab kala duwan ee dowladda federaalka ay ku hesho sida warka loo dhigay sida tusaale ahaan in taageero ciidan ahaan loo siiyo ama in tusaale ahaan mashaariic la sheegay in soomaaliya ay waxtar u leedahay oo kale lagu fuliyo oo gudaha soomaaliya ee laga sameynayo iyo wixii lamid ah tan oo muujinaysa in xitaa shan boqolkiiba la sheegay in dowladda federaalka la siinayo ama soomaalidu ay ku leeyihiin aanay ahayn lacag kaash ah oo cad oo soomaaliya waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in dowladda turkiga aan wax horumaris ah oo laga raba aanay jirin marka laga hadlayo ee faa'iidada ka soo baxaysa ee shidaalbaarista soomaaliya ay ka samaynayso waxaa sidoo kale laga yaab leh oo qodobada ka mid ah in dowladda turkiga iyo hay-adaheeda ee qaabilsan arrimaha shidaalka ay daraf saddexaad ku wareejin karaan qandaraaskooda ama heshiiskooda haddii ay u baahdaan iyagoo aan ka talagelinaynin ama aan ku wargelinaynin dowladda federaalka arrintan ayaa marka durba dhalisay hadalhayn badan waxaana dadka soomaalida ay tilmaameen in horey bay u filayeen in heshiiska dowladda federaalka ay la gaartay ee turkiga uu yahay mid lagu boobayo khayraadka soomaaliya sidii la filayey ayaana dhacday dabcan dowladda federaalkana ilaa iyo hadda si rasmiya ugama hadlin oo waxay isku dayeysay inay qariso hase yeeshee turkiga ayaa si rasmiya u faafiyey oo dukumentiga waxaa ka muuqanaya oo lagu arkaya saxiixa labada dhinac